waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa aqalka caanka ah ee opera howska la yidhaahda ee sydney lagu qabanayaa barnaamij looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo magangelya doonka waxaa qayb weyn ka qaadanaya barnaamijkaasi hani cabdile oo ah gabar qoraa ah gabayda una ololeysa xuquuqda dadka qaxootiga waxaan weydiiyey barnaamijkan ay ka qayb gashay hani waxayna tiri waa mahadsantahay walaal xasan intiskeyga ay ka qaadaysaa ku mahadsan tahay barnaamijka aan qabanayno maxaa la dhahaa chasing home oo markii somaaliya lagu bedela ah ceyrsashada like safe meel oo nabad ee mafahante so waa barnaamij oo ah oo creative ah oo iskugu yeeraayo kala duwan oo aqooyaan ah oo aan ka hadlayno mafahantay sheekooyinka ku saabsan dhibaatooyinka ay dadka qaxootiga la kulmaan markii ay yihiin ma aragtay soo galootin cusub ama migrantska in general
waa gartay marka adigu ma hadal baad ka jeedinaysaa mise gabay baad ka jeedinaysaa aniga maxaa dhihi jira waxaa sameynaya waraysi waxaa la qabsanaya dadka oo panelka ku jiraana interview ka qaadaya so discussion waayo marka discussion waayo panel discussion waayo so saddex qeyba u kala baxaysaa maalinta qaybta ugu horeysa waa panel discussion waxaan ka hadlaynaa dhibaatada soo gaar dadka qaxootiga iyo dadka oo ayakana migrantska ah oo waddanka australia so wixii fiicnaa iyo wixii xunba ay la kulmaan sifo oo ra'yigooda ay oga dhiibtaan qaybta labaadna waxaa waaye gabayaal oo kaas ahaan sanadkan waxaa ku xuseynaa qalilaasaha ka yaalo palestine so waxay noqonaysaa gabayaalo oo reer palestine ay soo jeedinayaan waa garta marka arrimaha qaxootiga iyo dadka soo galootiga adigu khibrad baad u leedahay doon baad ku timid bal dadka aan ku aqoon u dulmar sida aad ku timid australia iyo dhibaatooyinka adiga kaa soo maray
aniga australia waxaa imaaday waxaana ku imaaday doon ilaahay waa iisoo faqiray toddoba beri aa kusoo jiray badda toddobada beri kadibna waxaa kusoo degnay darwin um, after thatna waxaana lageeyey christmas island australia lageeyey meeshaas oo aan ku jiray hal sanad kadibna ilaahay baa noo fududeeyey waa kasoo baxnay basaakiin markaa kasoo baxna waxaa lagu gelinaya community detention so waxay kugu xiraayaan communitygaa joogtaa base laakiin wax wax sharci laguma siinaayo waxbarashada laguma ogolo shaqana laguma ogolo ilaa go-aan ay kaa gaaraan base laakiin ilaahay wuu fududeeyey oo go-aan way naga gaareen finaly dowladda labor markay soo gashay ballanti electionka ay qaada waxay ahayd sagaal iyo toban qof oo kun oo doon ku imaatay inay sharci siiso sharcigaasoo ilaahay uu noo fududeeyey waa gartay marka dadkii kula soo galay oo doonyaha ku yimid oo dhan xaaladooda guud ahaan se maxaa ka warhaysaa kulli sharci waa la siiyey miya kulli sharciga waa la siiye but sometimes waxaa waay um, individual cases waaye mafahante uh, balse laakiin u badanaa dadka kulli oo anagana la imaaday sharciga hadda way heleen inti kalena oo balse laakiin dadka laba laba qeyb ay u kala baxda so um, haddii oo christmas island ay joogto oo naaro iyo papa new guinea aan lagu geynin um, antony albanisi dowladdiisa sharci way ku siinaysaa so permanent protection ay ku siinaysaa mafahante balse laakiin haddii oo lagu geeyey naaro iyo papa new guinea dowlado kalaa ku dibdejin kugu sameynaysa sida canada maraykanka ama new zealand waa garta adigu waxaad markiiba caan ku noqota inaad gabayo aad samayso oo af aad ingiriis ku gabaydo maxaa kugu dhaliyay caadiyan soomaalida raggaa gebi jira ee gabdhuhu goormay gabayga bilaabeen
walaal aniga aniga waxaan aaminsanahay haddii aa rabta ma aragtay especially governmentska haddaa arabta ma aragta qof inuu wax aa sheegayso inuu fahmo waa inaa warqad ugu qorto so they can read waxaa sheegayso so aniga markii aan gabyaasha bilaabayo maadaama horta aa ka imaada you know lands of powers soomaali aa ahay base laakiin anig gabyaashayda danaa igu dejisay maadaama meel aa ku xirnaa communication u jirin oo ma aragta qofku og ma lahan ma jiro haddaa christmas island iyo naro hadii lagu geeyo qofku ogaanayo ma lahan so aniga qoraalka waxaan u bilaabay si aan ola xiriiro dowladda australia aana u sheego aniga ha iiloobina ha iiloobina dadka qaxootiga ha iiloobina dadka soomaalida ha iiloobina like um, ummadda kulley mafahamta sifa dowladda aan dhaha waan joognaa still we're waiting for you marka marka aniga dan baa igu igu qasabtay inaan qoraal aan noqdo balse laakiin sanado kadib waxay noqotay walaahi wax oo ma aragta aan aad u enjoy gareeyo oo markii oo stress ii qabto waa iright markii oo ma aragtay wax walbo laakiin um, noloshayda kulli waxay kusoo koobata qoraalka
waa gartay goormay ahayd markii ugu horreysay oo aad gabay tiriso gabaygaasna yaad ula jeed um, gabayga uh, u horreeya aan tiriya waxaa la dhahaa i would leave survive and be asked you know, maalin baan badbaadayaa kadibna waa liga waraysan doonaa gabaygaasna waxaan ugu talagalay markaas waxay ahayd doonidii tooli adbed ofiiskiisaa u diray asaga um, waxaa la dhihi jiray prime ministerga ah qaas ahaana ula hadlayay inaa uh, ma aragtay um, dadka oo christmas island joogaan inay asaga sugaayaan go-aankiisa inay sugaayaan oo maanta um, nolosheena kulli horumarkeena wax walba go-aankiisa uu um, um, ay ku xiran tahay um, sida hore aa kuugu sheegana magaranaysaa um, waxaa ku system maxaan jirnaa magaranaysaa mar haddaa wax qorto oo systemka aa geliso it's always there for you so dadka magaranaysa it's more likely inay um, change ay sameeyaan fahamtee wax markaa wax kusoo celceliso so sidaa daraaddeed iyo christmas island oo ma aragtay markaas um, saxufi uu imaan karin dhakhtariin ay imaan karin unless ma aragtay oo dowladda ay qaas ahaan department of migration ay ku wadatay ma ogiya qof kale muu soo geli karin so aniga um, i have to think ara the box markaa meesha ku jira inaan ka fikiraya waxaan dhahay sidee oo ma aragtay anigana aan isku caawin karaa dadkan oo boqolyaalka meesha ila joogaan aan ku caawin karnaa so um, waxaan bilaabay inaa gabagaas aa qoro marka waxaan u dira email aan dira emailkan waxaan ku siisi garay human rightska ofiiska tony abed midaasoo walaahi qalalaaso badan um, dhalisay markaas oo ilaa class action ilaa hadda socdo ayaa weli socda um, sababta pomkaas kale maadaama um, dad badan ay ogaadeen um, dowladda inay um, tahay um, xaqdarra dadka ay ku xirayso of course um, ma ahan um, ma ahan crime dadka inay speaker salem inay qaxootinimo ay ma aragtay isku isku jiibaan isku dhiibaan ma ahan crime balse laakiin um, haddii anaka aan ahlay dadweyne waa inaan dadka banaanka citizenka australia inaan u sheegno waa aan dhahno anaka intaa ku jirnaa so sidaa daraaddeeda ani um, um, pomkaasaa u qora i would leave and survive and be ask oo ka sheekeynayso you know sidii doonta ah kusoo raacnay dagaalada soomaaliya ka jiro women rights waxyaalo badana kusoo koobay ma fahante waa gartay marka hadda adigu sharciga waa heshay waddanka waa degtay cabaar baad joogtaa ololeynta iyo doodaha aad u doodaysa dadka qaxootiga iyo magangelidoonka ma sii wadaysaa qasab waayo qasab walaal qasab waayo aniga weligay waxaan ahaanayaa um, human rights fighter weligay um, xaquuqda bila'aadanka si walba oo meel walba iga soo gasho meel walbay joogto waxaan waxaan rabaa ma aragtay inaan u dagaaltimo maadaama aan helay sida aan rabay ma ahan inaan dhaho maca salaam ma fahanta because maalin walba dad baa displace ku noqdaa maalin walba dad baa qaxaaya so dadkaas waxay u baahan yihiin qof u hadlo qof mostly still sheekada anaka haddii aan ahay dadka oo doonta ku imaada still dad badanaa jira oo doon ku imaada oo weli sharci ah oo different loo qabanaya ma fahanta so dadkaasna qof u hadlay rabaan maadaama ma aragtay mostly dadka panish ay dowladda ku samaynaysa haddii oo ma aragtay adigoo wax isla haynin aa hadasho so aniga on their behalfa mar walbaa u hadla waa garta markaa caalamka fiirisid colaado badan baa ka jira bariga dhexe hadda ka socda dalal badan oo afrika adduunka intiisa kale dad badan oo malaayiina guryahooda ka qaxaaya guud ahaan sidee u aragtaa arrimaha qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka ka raadsanaya waddamo kale adduunka walaal aniga taladeedu maxaa waaye qof walba magaranaysaa haddii oo because wax walba adduunka waa heli kartaa laakiin nabadgelye ma heli kartid so qof walba um, waa xaq buu u leeyahay inuu ma aragtay meel nabad u imaado dowladda australiana maadaama aan ka mid nahay like united nation conventionka annakaa saxiixina ma fahamta inaan qaxootiga qaadayno inaan dadka dhiban caawinayno so as an individual aniga waxaan dareemayaa ma aragtay maalin walba inay ay mas-uuliyad iga saaran tahay um, daryeelka dadka qaxootiga daryeelka dadka dhibaatada haysata in general maadaama ugu dambeyntii sharci lagu siiyey noloshaada australia waa sidee wadanka guud ahaan sidee u aragtaa jaaliyadda soomaalida ee wadanka degan iyo guud ahaan maxaad kula talin lahayd walahi australia aniga mostly idonno dadka kale inay sidan dareemaya ma ahan ma garanaa bas laakiin australia ani mar walba waxay soo xasuusisaa waxaan u malaynaa africa jooga ma fahamta cimilada wax walbo maadaama wadanka ma aragtay dhibaato badan u soo mara laakiin waxaan dareemaa laakiin sanad walbo ma aragta igu adkeeyaan inuu ma aragta saa'ida usii jeclaynaa cimilada markii la fiiriyo dhinaca human rightskana ma aragta waa ku liidanaa base laakiin aad uguma liidano you know like at the end wax fiican um, result yaa sameeya like you know freedom of um, protest a lot of things I just uh, um, a ku jeclahay dadka soomaalidana waxa um, you know um, waxaa kula talin lahaa um, you know waddanka inay wax ka qabsadaan you know I would love aniga inaan arko dad soomaali badan oo dowladda ku jirta because mar walba aan arko ma aragta parliament housega waxaan jeclaan lahaa qof soomaali ah inaan ka dhex arko oo qofkaasoo ma aragta annaka noo doodi kara mafahanta opposition um, weyn haysto markaa dadka la hadlay sidoo australiyaanka ama ummadaha kale soomaaliya aan wax badan ka aqoon laakiin og in colaad iyo dhibaato ka jirtay markay ku weydiiyaano ku yidhaahdaan soomaaliya maxaa ka jira dhibku muxuu yahay maxaa waddanka u degi waaya maxaa ku tiraahdaa walaal su-aashaas horta waa su-aal adag balse laakiin aniga mar walba waxaa fiiriya like um, positive sideka qofka markuu i weydiiyo cololaada soomaali um, maxaa waaye muslim wallahi um, jawaab uma hay waxaan ogahay soomaali dagaalka ka jira inuu yahay si boowo oo ilaa ilaa hadda socdo balse laakiin aniga waxaa isku daya qofka markuu i weydiiyo soomaali ka wardhadho inaa inaan u sheego soomaaliya inay tahay land of power mafahanta waana ku kaftama waxaan dhaha waxaan nahay qoraal ama pirate anahay midkee rabtaa inaa doorato adig dhinacee rabtaa inaa ka eegto soomaaliya mafahante taasina waxay ahayd hani cabdulle oo ka qayb galaysa barnaamij ka dhacaya opera houseka
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali